زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد eh, إن شاء الله تعالى waxaan halkan ka bilaabi doonaa eh, buugga gargaarka degdega ah ama iscaaful awali ama fast aid qofba siduu u yaqaano Eh, insha allahu tacaala marka ugu horeysa hordhac yar ayaan sameyneynaa kadib casharka ayaan si toos ah u guudgali doonaa insha allahu tacaala Eh, hordhaca marka loo eego eh, taariikhda gargaarka degdega ah eh, waxaa bixin jiray eh, dad khubro ah waxaana la siin jiray eh, xujayda iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada si loo daryeelo dhaawacyada ka dhasha goobaha dagaalka Eh, afar sano kadib eh, dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa eh, geneva lagu aasaasay ururka laanqeyrta cas red cross ayaana markaasi aasaastay waxaana raacay in la aasaaso eh, gaadiidka gurmudka degdega ah ee lagu magacaabi jiray ambulance ama amblas ee sanadkii kun sideed boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa kun sideed boqol toddobaatan iyo sideedii waxaana la qaatay magaca adeegaas ambulasta ah ama bulshada loogu adeegay oo la yidhaahdo civilian ambulance service Eh, intaas waa hordhac waa aas-aaskii iyo qaabkii lagu aas-aasay gargaarka degdega ah Eh, haddaan u gudagalno eh, gargaarka degdega ah ee casharkeeni koowaad oo aan ka bilaabayno eh, fast aid ama gargaarka degdega ah haddii aan kala qaadno ereyada fast aidka fast waa degdeg aidna waa gargaarkii saas daraaddeed marka waxaa la yidhaahdaa gargaarka degdega ah waa maxay gargaarka degdega ah gargaarka degdega ah waa kaalmo ama caawimaad loo fidinayo qof dhibana ah ka hor inta aan la geyn goob caafimaad ujeeddada marka gargaarka degdega ah loo sameynayo waxaa waaye in la badbaadiyo qof dhiban waayo waxaa suurtagal ah haddii uusan helin qofkaas dhiban inuu dhibaatadaas darteed uu u dhinto ama u naafoobo sidaas daraaddeed marka ee gargaarka degdega ah marka la yidhaahdo waa intaas E, waxyaabaha marka shilalka keena ee ama gargaarka degdega ah loo sameynayo waxaa ka mid ah een, kow gaadiidka marka uu dhaco ee gaadiid ama shil uu dhaco waxaa la sameeyaa gargaarka degdega ah ee markay rasaasi dhacdo ama mataqaanaa ay xabad iyo dagaal uu dhaco waxaa dhacaysa in markaasi gargaarka degdega ah loo baahdo een, qofka markuu ku dhaco waran waxaa loo baahan yahay gargaarka degdega ah sida tooreyda ee gamuunka xafashada margashada ee gubashada qaninyada masaska iyo bahalada iyo wixii la mid ah intaba ee hadday dhacaan ama ay qof ku dhacaan waxaa loo baahan yahay gargaarka degdega ah sida looga hortago shilalka ama mataqaanaa dhibka markuu dhaco maxaa la sameeyaa kow ee waa in caruurta laga ilaaliyaa wax alle wixii qalab ah ee waxyeeli kara sida dhalooyinka burbursan ee dabka tooreyda iyo wixii la mid ah lambar labo waa inay dadku ku dadaalaan kabo qaadashada marka ay guureynayaan ama ay habeenkii soconayaan si ay uga badbaadaan qaninyada bahalada hoose iyo wixii la mid ah saddex waa inay dadku ku dadaalaan nabadda mar kasta si uusan een, u dhicin wax mataqaanaa cillado ah ee, ama uu ka dhex dhaco dagaal bulshadeed namber afar waa in wadayaashu ay si wanaagsan u wadaan gaadiidka marka ay marayaan meelaha isku raranka ama ay bulshada badan joogto n b fiiro gaar ah si kasta oo loo dadaalo kolley shilku waa kii dhaca ilaahay hadduu qadaro haddaba marka daryeelaha caafimaadka ama dhakhtarka caafimaadka waa in uu fuliyo gargaarka degdega ah haddii shil agtiisa uu ka dhaco ama meel kale shil uu ka dhaco oo loo keeno Eh, hemorrhage waa dhiigbax dhiigbaxa waa erey laatiin ah oo ka yimid waddanka gariiga ah micnihiisuna uu yahay dhiig lumin ama dhiig lumay ama lost of blood ama dhiigbax sidoo kale dhiigbaxu wuxuu u qaybsamaa laba qeybood oo kale ah kow dhiigbax dibadda ah oo loo yaqaano external hemorrhage lambar labo dhiigbax gudaha ah oo loo yaqaano internal hemorrhage dhiigbax labadaas ayuu u kala baxaa waxaana keena dhiigbaxa een, ah, dhowr arrimood markay dhacdo dhiigbaxa wuxuu imaan karaa marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan xididada kala gedisan ee saddexda ah ee loo yaqaano ee arteriga halbowlaha venuska arooraha capillary ah, tiftaafyaha saddexdaas xidid marka ay go-aan ayaa waxaa loo yaqaanaa dhiigbaxa ama markaas ayay imaanayaan saddexdaas xididaan insha allahu tacaala sharxi doonaa dhiigbaxa ugu horeeya ama ugu daran markuu imaanayo waa arteriga marka uu go-o arteriga oo ah xididka halbowlaha marka uu go-o ama uu dhaawacmo waxaa ka yimaada dhiig casaan leh oo xowli u socda waxaana loo yaqaanaa arterial bleeding ama dhiigbaxa halbowlaha ah haddaba si fiican isaga fiiri een, in mataqaanaa waxaa laga yaaba aada la kulanto oo qof dhiig baxaya waxaa laga yaabaa marka inaad kala saarto xididka markaas dhiigga wado dhiigga halbowlaha waxaan dhahnay dhiiggiisu waa casaan oo cadaan leh oo xowli u socda waxaana loo yaqaanaa arterial bleeding ama dhiigbax halbowlaha venous bleeding waa dhiigbaxa xididka arooraha loo yaqaano ama aroorayaasha marka ay go-aan ama marka ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiig madow waxaana loo yaqaanaa venous bleeding ama dhiigbaxa arooraha Ee, midka saddexaad waa capillary ama tiftaafyaha tiftaafyaha xididka la yidhaahdo marka uu go-o ama ay go-aan ama ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiigga caadiga ah oo xowli u socda waxaana loo yaqaanaa capillary bleeding ama dhiigbaha tiftaafyada intaas waa saddexda xidid waa markii ay go-aan symptoms ama calaamadaha lagu garto dhiigbaxa kow calaamadaha ugu horeeya ee lagu arko ama lagu garto dhiigbaxa waa wareer oo loo yaqaano shock lambar labo waa dhiig la-aan oo loo yaqaano beel oo qofka oo beel noqda waa ti ay dhahayeen soomaalida oo caddaada Eh, lambar saddex dhidid qabow oo loo yaqaano cold sweet lambar afar cadaadiska dhiig oo hoos u dhaca oo loo yaqaano low blood pressure bimacnaa waxaa waa cadaadiska ayaa hoos u dhacaya markuu cadaadisku hoos u dhaco ninka wuxuu luminayaa eh, biyo badan iyo electrolytes ayuu meesha ka baxaa markaasaa marka waxaa dhaca low blood pressure number shan garaaca wadnaha oo bata ama oo oo loo yaqaano tikicardia wadna garaac zaa'id ayaa lagu arkaya lambar lix garaaca wadnaha oo hoos u dhaca oo loo yaqaano bredicardia ayaa loo yaqaanaa markaan gargaarka dhiigbaxa waa maxay gargaarka dhiigbaxa kow qof dhiigbaxaya qaabkeed ugu gargaaraysa haddii uu qofka kasoo dhaawacmo adimaha ama gacmaha sare waa in kor loo qaadaa oo jirka intiisa kale laga sarmariyaa Ee, lambar labo haddii uu dhiigga ka socdo meel aan la xiri karin soo qaado gabal faashad ah ama maro nadiif ah dulsaar nabarka dushiisa oo si xoogan ugu cadaadi ilaa iyo muddo soddon daqiiqo ah haddii kalena waxaa la xiraa meesha meesha ka saraysa dhaawaca xagga kore xagga wadnaha ama xagga xididada kore ayaad xarig ku xiraysaa sidaasuuna ku istaagayaa mb marka aad xiraysid dhaawaca ha ku xirin waxyaabaha ad adag sida siliga ee waayarka ama fiilooyinka ee angeriga iyo waxyaalaha la midka ah ha ku xirin waxaa dhici karta dhowaan haddaad ku xirto inay si toos ah jirka u dhexgalaan ay aartiriyada iyo xididada ay naafeeyaan sababtoo ah waxaa roon in la dabciyo nabarka dhaawacii la xiriira ama dhaawac la xiraba soddon daqiiqa markiiba inaad dibciso mar kasta si aysan u dhiig macnaha u waayin inta ka hooseysa xibinta kale haddii kale waxaa dhacaysa xibinta dambe inay weyso dhiig ku filan saas daraaddeedna ay dhimato insha allahu tacaala intaan ayaan ku ekeysiinaynaa darsigeeni koowaad insha allahu tacaala waxaan isku dardaarmaynaa in duruusta la akhriyo oo lagu dadaalo insha allahu tacaala akhrinta waxaa inoo balana darsiga labaad iyo maaragtay buuga gargaarka degdega insha allahu taala طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار